Waxaa sharaf weyn noo ah in ay noo joogto xildhibaanad ka mid ahayd xildhibaanadii hore ee qaranka Soomaaliyeed Faadumo Daahir Aadan aan ku soo dhaweyn doono mikrofoonka.
bismillaahi raxmaani raxiim Ee, dhammaan dadkaan sharafta badan leh oo soo abaabulay xafladan iyo dhammaan wadooyinka iyo kulligiinba waad salaamantihiin gaar ahaan waxaan salaamayaa walaalkay xildhibaankaas ee Landheere Ee, waxaa la yidhi wax yar baa ii sheegaya waxaa la yidhi nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi boodiyo ka jabay baa la yidhi markuu ninkii boodiyada ka jabay baa aad buu u xanuunsaday nin baa daris la ahaa marka ninkii dariska la ahaa ma uusan soo salaamin baa la yidhi ninkiina boodiyadu ka jabayaa ogow markaasaa maalinkii dambe ninka waa iska raystay oo waa iska fiyoobaaday waa iska baxay saaxiibkiisaa boodiyada ka jabay baa la yidhi markaasuu yidhi hebel aa boodyada ka jabay hala soo fiiriyuu yidhi anigu horey baan boodyada uga jabay haatan aniga isa dheer waxaa u malaynayaa wax badan inaan isla soo sameynay Een, haddana hawshu hadday koow hadday rag rabtaa 2016ka een, anigu hadda daraato ayaan dalkii ka imi qofka hadduu xil bartana ma joogsado marka een, wallaahi beenayni ma sheegaaye meel walba labada dhinac oo hadda waa tegay ee gaalkacyo labada dhinac waa tegay dowladda waa u tegay meel walba waa tegay wax hadda annaga naga tugtugroon ma jiraan waxaa inii sheegaa meelo badan baa inii bannaan dadkii hore waxaa u moodaa in la nacaayo oo dadkii dibadda la xiiseynayo anigiiba waxaa noqday qof cusub hadeertaa diyaasbara ah waxaa inii sheega hadeertaan in laga qayb galo oo la tago dalkii war dadkii waa yaabaysaa waxay haystaan meeshaan waxaan ku hayna ma laha reer boston waa inla hadlayaa waxaa la yidhi hebel baa ku jiray xilka oo hebel baa ku jiray waxaas hadda waa laga tegay wallaahi wadankii hadduu rabaa in lagu noqdo Ee, saldheere waxaan u sheegaynaa dadkaan waxaan ku gubaabinaa wixii la qabsan jiray waa dhammaaday waxaa arkaysaa dad aad la yaabaysid oo malaayiin doolar wata waayo waxaana waxaan xaggee ka keenteen dowladdaa laga keenay meel baa laga keenay waxbaa laga keenay war inaanu dalkii ku noqonno oo shisharaxno oo aan tagno diyaasbaradan aadaa looga jeclaa baan idinku waaninayaa dad waa noqosho dalkiina waa noqosho Een, saldheere walaalkay waxaan leeyahay hadda magaalada aniga hadda ayaan anaa degana kusoo dhawow baan leeyahay Een, waad ogeed habeenkii aan tartanka gelaynay anigoo meel aan joogo aan lahayn baan soo noqday adiguna waa ku guulaysatay marka waxaan leeyahay meeshaad inkasii wad baan leeyahay Een, waana aad mahadsantihiin